dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ku saabsan sidii ay xog faahfaahsan loo heli lahaa looguna samayn lahaa cudurkan tallaal tan iyo markii kiisaskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalaha ay dhegaystayaasha raadiyo ergo ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee sida bilaashka lagu soo waco ee laba kun iyo labayo toban iyaga oo doonaya inay helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira cudurka covid sagaal iyo toban qaar ka mid a dhegaystayaashaas ayaanu su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan haddaba intii noo suuro gasho ee aan su-aalahooda jawaabo u helo ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya barnaamijka maxamed cali xasan kolera oo ah khabiir caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan ku bilowna su-aalaha maanta assalaamu calaykum radio ergo waa insalaamalayaa dhammaantiin waa insalaamayaa waa xaliimo afrax jaamac oo joogta gaalkacyo waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurka coronavirus waxaa la sheegay in kala fogaansho iyo afkoo la xirto faraha la iska dhaqo looga hortegi karaa calaamadihiisana ee qandho iyo qufac iyo hargab gaalka io sheegay inuu hargabku egyahay oo qalalan yahay laakiin waxaan weydiinayaa dhakhtarka qofka jeermiska qaba meesha uu taabto sida albaabada daaqadaha qataaradeeda iyo miiska iyo kuraasta oo kaleeto ilaa intee uu ku noolaan karaa jeermiskaasi qof kaleeto uu ka qaadi karaa wasalaamadteeda aleykum waraxmatullahi wabarakaatu
mahadsaneed xaliimo oo naga soo wacday magaalada gaalkacyo gobolka mudug haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda xaliimo jermiska coronaviruska ama covid nneteen-ka wuxuu ku noolaan karaa meelaha gacmaha ay taabtaan waxay ku xiran tahay hadba qaabka sheyga la taabta uu yahay tusaale haddii qofka uu taabto waxyaabaha ka samaysan birta jermiska wuxuu ku noolaan karaa shan maalmood birta korkeeda waxyaaba alwaaxda ka samaysana jermisku wuxuu ku noolaan karaa coronaviruskee ama covid nneteen-ka muddo afar maalmood tusaale miisaska kuraasta albaabyada iyo daaqadaha halka waxyaabaha bacda ka samaysani ay ku qaadan karaan inuu ku noolaado coronaviruska ama covid nneteen-ka saddex beri labo beri ilaa saddex beri tusaale bacda caanaha loo isticmaalo ama lagu shubto kuwa biyaha caafiga lagu shubto wax kasta oo bac ka samaysan oo loo isticmaalo waxay ku qaadan kartaa labo ilaa saddex beri ayuu ku noolaan karaa covid nneteen-ka ama viruska coronaviruska sidoo kale waxyaabaha kale ee waraaqaha ama qalimaanta mobailka iyo waxyaabaha la xirxiro ee la dhoofinayo oo loo isticmaalayo iyagana waxay ku qaadan kartaa viruska inuu ku noolaado afar saacadood ilaa afar iyo labaatan saac ayuu ku noolaan karaa viruska coronaviruska ama covid nneteen-ka marka waxaa wanaagsan in mar kasta shay kasta la isticmaal in la jeermis tiro gacmaha la iska dhaqo laguna dadaalo nadaafada guud iyo midda gaar ahaaneed jeermistirka waa ka hortaga faafitaanka covid nneteen-ka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa warsame haybe oo jooga deegaanka gobolka sanaag dhakhtarka waxaan weydiinayaa calora virus sidee isaga ilaalin karaa sidee se uga badbaadi karaa hermiyaan nahay xolo dhaqata baan nahay dhakhtar ma haysano aanu shaybaarkiisa galno sidee markaas iga badbaadin karaa asalaamu calaykum wadisalaamaya reediyo wergo mahadsanid warsame caydiid oo naga soo wacay gobolka sanaag haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa warsame cudurkan covid nneteen-ka ama coronaviruska waxaa la iskaga ilaalin karaa in la joogteeyo gacmo dhaqidda mar kastoo aada qufacdo ama dhisto haddii aada xanaanaysid qofka xanuunka cudur covid qaba in gacmaha iska dhaqda ayaa wanaagsan ka hor iyo kadib diyaarinta cuntada ka hor cunidda cuntada kadib isticmaalka suuliga ama musqusha marka aada gama gacmahaaga soo gaaraan wasaq kadib marka aada xoolaha xayawaanada ah aada taawatid tiishka ama masarka sanka ama xusulkaaga ku dabool afka iyo sanka marka aada qufa'aysid ama hidhisaysid marka aada isticmaasho tiishka ku rid weelka qashinka lagu rido oo xiran nadiifi gacmahaaga marka aada qufacdo ama aada hindhisto ama aada caawinayso qofka xanuunka cudur covidka qaba aada ha ugu dhowaan qofka astaamaha cudur hargebka qaba si fiican isaga karkari hilibka iyo ukunta ka fogow in aad si toosa ula tacaamushid dadka xanuunka qaba waa coronaviruske si taabashada sida taabashada indhaha sanka afka sidoo kale xayawaanada xeryaha lagu xanaaneeyo marka aad taabato taas oo dhan waxay joogtaynaysaa inuu cudurka u faafo intaas ayaa la isaga ilaalin karaa aan kor ku soo sheegay cudurkan safmarka ah ama xanuunka safmarka ee covid nineteenka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaamay shaqaalaha radio ergo magacayga waxaa leeyahay maxamuud axmed cali maxamed oo kasoo hadlaya magaalada garowe daktarka waxaan weydiin lahaa siyaabaa looga hortegi karo cudurka coronavirus faahfaahin baa naga siisay waa uga mahad celinaynaa daktarka cudurkan sidee buu ku bilowday maxaana sababa calaamada looga mahadsanid qof aan noo soo sheegin magaciisa iyo meesha uu joogo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa haddii aad qof taawatid kadibna aadan taabanin afkaaga sankaaga iyo wejigaaga iskana dhaqdid gacmahaaga ma qaadi doontid cudurka covid nineteenka ilaah amarkiisa waayo sababaha uu ku fido waxaa ugu horeeya taabashada iyo inaad joogtayn weyso gacmo dhaqidii iyo inaadan tegin meela dadka ay isku yimaadaan sida fadhi ku dirirka aroosyada shaneemooyinka iyo meela dadka ay ku badan yihiin haddii intaas aada samaynin markaas kuguma dhacayo cudurkaas safmarka ah ee covid nineteenka asalaamu calaykum raadiyo ergo fortuun weli aadan maxmed oo joogto magaalada garowe dakhtarka waxaan weydiinayaa xanuunka corona viruska maxaa keena waana mahadsantii raadiyo ergo dhammaan ummadda islaamka waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed waa xaliimo weli mahadsaneed fartuun weli aadan oo naga soo wacday magaalada garowe haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda fartuun xanuunkan ama coronaviruska covid nineteenka waxaa keena virus kaasoo inta badan waxyeeleeya ama waxyeele u geysta hawamareenka wuxuuna ku dhacaa qof yar iyo qof weyn intuba mahadsanid maxamuud axmed cali oo naga soo wacay magaalada garoowe gobolka nugaal haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamuud axmed cali cudurkan waxaa loogu hortagi karaa iyadoo la joogteeyo gacmo dhaqidii labaatankii daqiiqo ama ilibiriqsiba mar laguna dhaqo saabuun iyo biyo socda in la isticmaalo ganfuur xir iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto afka sanka iyo wejiga dadka in ay kala fogaadaan ugu yaraan labo mitir ama saddex tallaabo guri in la joogo ayaa wanaagsan haddii aad isku aragto calaamada cudurka hargebka haddaad isku aragto qofa qandho iyo neefta qofka ku dhigta raadso goof caafimaad oo lagu dabiibo sidoo kale in la raac ayaa wanaagsan tilmaamaha ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka iyo w h o iyo unisef waa ka hortaga cudurkan covid nineteen tilmaamahaas ay bixinayaan in la raac ayaa wanaagsan fayruskan calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah waa fayruska coronaviruska waaye calaamadihiisa ugu waaweyn ama covid nineteenka waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diif fara badan iyo madax xanuun
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadio wergo waa axmed maxamed axmed oo jooga dangoreyo ee gobolka nugaal walaalayaal waxaan ina weydiinayaa cudurka covid nineteen ma cudur fayris ah oo la iska qaadi karo neefta laga qaadi keliya mase waa wax cuntada iyo cabitaanka raacaba intaasaan doctoorka weydiinaya
mahadsaneed axmed maxamed axmed oo naga soo wacay tuulada dambar ee gobolka nugaal haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa axmed cudurkan covid nineteenka waa cudur ku dhaca hawamareenka waxaana laga kala qaadaa iyadoo qofka cudurka qaba kugu hindhiso kugu qofaco oo dhibxiisa ku soo gaaraan ama aada taabato wuxuu ku faafaa qofka qof looma hayo xaqiiq dhehaysa in cudurkan uu ku faafo cuntada
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka corona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qaybgelayay maxamed cali xasan kolera oo ka tirsan howlwadeennada caafimaadka ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhegayste haddii ay jirto su-aalaad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka corona fadlan fariintaada noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha kusoo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waxaan idin leenahay ammaano alla
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaada istaag